halkan waa qolqolka farshaxanka xarunta dhaqanka hargeysa saddex qaybood bay ka kooban tahay qaybtan koobaad waxa weeyaan qolka artistka ama sawiraanta markaas sawiraanta way kala duwan yihiin qaarna waa sawiraan lagu sawiray gacanta oo artist ku qorto art spaina qaarna waa sawiraantii kamarada dabetna dib digital dib looga dhigay oo lasoo daabacay waxaa jira sawiro kala duwan oo noocyo kala duwan leh marka waxaan arkayaa qaar dhaqanaa qaar suuqa gubashada waahayna maxay markaa ka turjumayaan ama micnaa micnaheebay ku fadhiyaan imanka sawiranaada qaarkood aad isha yaramari sidoo bulshadayna dhegaysanaysa aad u sharax sawiraantu inta badan ee sawirkaa hoosoo kale imika waa dadkii somalilan oo dadka baruurka xilliga eighteen meyg oo kale sawirkaasoo kale waa dadka dhaqanka markaa artistku waxay ku xidhayaen dadku markii waxay sameeyaan oo kale ay waxay jecel yihiin qof walba qof walba hobbi buu leeyahay isagoo haddana xirfada ku dhex jiro wax laga yaabaa inuu qof cultureka xoolaha iyo reer miyiga iyo dadkaa shaqaleeyo sawirkaasoo kale waxa weeya waa sawir artist artist bayna oo lagu sawiray gacanta lagu sawiray waa sawir awr safar oo oo safaro socdaala sawirkaa kale waa sawir muujinaya deegaanka weliba wuxuu muujinaya deegaanka abaaraysan sida deegaanka marka dhirta la ilaaliyo ay manaafacaad u leedahay iyo dhibaatada ay leedahay marka dhirta la jaro sawirkaasoo kale waxay nooga muuqdaa dhir inta dhirtii la jaray abaare dhacday xoolihii la saaray geedadkii waaweynaa midhmidhkaasoo hadhay dhakada laga saaray dabeetana ay xoolihii halkaa riyihii oo arigii oo kale halkaa ka caleenta ka daaqayaan markaas waxaanu ka fahmi karnaa sawir dhirta oo la ilaaliyo ama dhulkoo barwaaqo ama deegaankaoo la ilaaliyo macnaha uu inoo leeyahy sawirkaasoo kale waxaa nooga muuqda xoola xoolihii la maalayo oo xoolihii la maalayo dadka deegaanka iyo deganaantooda ayaa si qurux badan nooga muuqanaysa dhinaca kale halkan waxaa ka muuqda qalab kala duwan oo ah qalabkii hidiyo dhaqanka bal dhallinyarada dambe ama dhallinyaradan iminka kacday haddii aad u sharaxdid qalabka halkan yaallay hidiyo dhaqanka iyo wixii loo isticmaali jira
mar kasta halaa dhibaatooyin baa ku dhacaya oo inaguma inooga imanaya wax wax soo saarka dadyago kale dibadda uu ka imanaya dabeetana waxaa laga yaabaa inay qofka maraykan jooga iyo qofka hargeysa jooga ama miiga hargeysa jooga inuu isku qalabuun isku maacuun ama weel ama agab wax ku wada cunayaan dabeetana halka anagu waxaan ku ururnay inaan dadka miiga inooga imanaya magaalooyinka amba dad dadka kale ee ayna soo booqanaya dunida kaleba inay halkan dhaqankeenni ka arkaan hadday koortii tahay hadday dheelkii tahay hadday hadday tahay gorofkii hadday tahay haddii ay tahay fandhaalkii xeedradii shay kasta in bartan laga arki karo halkan oo kale haddii laga arki karo loox qur-aankii oo kale weysadii oo kale weyse dhegtii oo kale looxii qur-aanka oo kale khadkii oo kale dhammaan halkaasoo kale laga arki halkan kale waxaa laga arki karaa qalabkii ay ku isticmaalayeen dadku ay u adeegsanayeen qalabkeenu tumaalkeenu gacanteenu dadkeenu somalilan ku samaysanayeen mididii gudintii jabadii tooridii shay kasta oo halkan waa laga heli karaa la isticmaali karayey sidoo kale halkan waxaa yaalaa qaybtii hubka amba wax iska celinta bal hubkan haddaad qori baa halkaa ka muuqda bal noo sharax hubkan meesha yaala magacyadooda qorigaasoo kale regal baa la yidhahda dabeetana xarunta waxa uu keenay qof mucoydi laga bixiyey mucoydi waa garasa waxa weeyaan ay hooye hooyada ayideed ayidaadii labaad baa ayaa qof laga bixiyey inaan laga bixiyey xaruntuu soo hadiyey oo qoryihii ugu horreeyey ee xilligii soo baxay midhka keliya ataa dhici jiray talyaanigu ku dagaalamay marka waxaa inan baa faamiligoogu lahaa dabeeta inankaasaa sa xarunta kusoo hadiyey saasuu ayuu u yaalla halkaasi halkan oo kale waa waxyaalo kutub la qoray axaadiis leh qur-aan leh tafsiir leh oo la qoray boqol qaarkood la qoray boqol iyo shan iyo toban sano ka hor in ka badan kun iyo dheeraad buog baanu kutub baanu haynaa xilligaa la qoro oo madxafa oonu meelo kala duduwan ka soo ururnay oo culimmadii soomaalida geeska africa oo dhan joogtay gaar ahaan somalilan saylac oo kale saylac oo kale joogtay ama awbarkhadloo kale joogtay ay qoreen baanu ayaa ayaa ayaa taalla